الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد الفصل الأول القاعدة الأولى قالوا هل الجمعة ظهر قصرت أو بل صلاة بحيالها جرت فيها كما قد نقلوا قولان وقد يقول بعضهم وجهان مسلك الترجيح فيهما اختلف lilkhulfi fii furuuciha wamaa talaf waxaynu markaa bilownay labaatanka dambe ama labaatanka qaacidee dambe ee laysku khilaafsan yahay oo weli waan qaybqaybinayaa waxaan ka dhigayaa yacni afar fasal waxaynu akhrinay waqad jacaltu kulla jinsin minha fii dimni faslin laa yaziidu canha nusakha qaarkoodna waxay qorayaan waqad jacaltu kulla khamsin minha fii dimni faslin laa yaziidu canha sidaasaana saxiixa inay khamsin tahay baa saxiixa faadaanigu wuxuu odhanayaa kulla jinsin haakada fii jamiici nusakh wahuwa taxriifun wa sawaabuhu khamsun sidaasaa nusakha dhammaantood ku sugan buu yidhi markaa jinsin ayay ugu qoran tahay nusakha dhammaantood yacni uu taalacday laakiin sawaabkeedu waa shan in la yidhaahdo wa kulla khamsin in la yidhaahdo ayaa sawaab ku yahay marka waxaa weeye halkaas yacni jinsin waa laga bedelayaa khamsin baa la qoranaya labaatankii qaaciduu shan shan u qaybiyey shantii walba fasal gaara ayuu ka dhigay marka afar fasal ayay markaa noqonaysa marka kulla khamsin minha weeye alfaslu lawal fasalka koowaad alqaacidatu luula qaacidada koowaad qaaluu haliljumcatu duhrun qusirat waxay yidhaahdeen culammadu haliljumcatu jumcadu miyay tahay duhrun duhr qusirat la qasriyey ma duhur la gaabiyeyba aw bal salaatun bixiyaaliha jarat aw bal salaatun mise waa salaad oo jarat bixiyaalihaa yacnii duhurka oo kale yacni markaa gudubkeeda markaa socotay oo bimacnaa daratay salaad markaa duhurka la gudboon oo la mida miya fiiha kamaa qad naqaluu qowlaani fiiha qowlaani laba qowl baa ku sugan kamaa qad naqaluu siday culammadu soo rareen waqad yaquulu bacduhum inay markaa culammada qaar yidhaahdaan baa laga yaaba wajahaani laba weji baa ku sugan maslaku tarjiixi yacni ariiqa kala arjaxaaddu fiihimaa markaa yacni labadooda la kala arjaxayaa ikhtilaf waa iskhilaaf lilkhulfi fii furuucihaa khilaafka laysku khilaafsan yahay faracyadeeda khilaafka ku sugan faracyada markaa darteed ayuu isu khilaafay wamaa talafa markaa ismana waafaq yacnii qaacidada koowaad ee ka mida qawaacidda laysku khilaafsan yahay furuucda ku dhismaysaana ay markaa tarjiixeedu kala duwan yahay waa jumcuhu ma duhur la qasriyeyba mise waxa weeye waa salaad kale oo madax bannaan oo duhurka la mida jumcuhu labada waa iyama masalada noocaasa waxaa ku sugan yacni laba weji in la yidhaahdo laba qowl baa ku sugan oo hadalka imaamu shaafici baa laga isdimbaadayaana waa dhici karta in la yidhaahdo asxaabtii shaafici ama asxaabulwujuuhi baa markaa isku khilaafay oo wajahayn baa ku suganna waa suurtoobi karta marka culammada qaarkood waxay yidhahdeen oo shaaficiyada ka midii waxa weeye waa salaad yacnii jumcuhu duhurka la gudboon oo aan duhur la qasriyey ahay bacdina sida kale yidhaahdeen maxaa samare ee ku dhisan samaradu waxay ku kala duwanaanaysaa hadduu waxa weeye ninkii jumcadii markuu niyeynayo ayuu jumcaba ma niyeynayo duhur markaa maqsuura oo la qasriyey buu niyey ma ka asaxaysaayo jumcanimo ma uga asaxaysaa mise ugama asaxayso haddii la yidhahdo waa salaad la gudboon oo aan duhur la qasriyey ahayn yacni kama ansaxayso ila salaaddii faralka ahayd maba niyeyne wax kaluu niyeeyey waxay noqonaysaa jumcannimo mid uga ansaxdaa inaynay ahayn ayay noqonaysaa haddii la yidhaahdo waa duhur la qasriyey laba weji baa ku sugan oo duhur la qasriyey hadduu niyeeyo jumcannimo ma uga ansaxaysaa mise ugama ansaxayso laba weji baa ku suganoo wejina wuxuu leeyahay waa ka ansaxaysaa weji kalena wuxuu leeyahay maye markaa waxa weeye kama ansaxayso sababtayna uga ansaxayna waxay tahay niyada gebigeedaba tamyiiz baa marka hore looga jeedaa waynagii soo marray baabuniyaad waxyaalaha markaysa waxaa niyadu inay cibaadaadka iyo caadaadka kala socdo tamyiiz markaa in sababtaa looga jeedo sabab labaad waa looga jeedaa rutabka cibaadaadka iyo noocyadeeda lafteeda in lagu kala saaro ay kala soocdo lafteeda markaa niyada waa looga jeeda sidaas in la eg haddii la yidhaahdo jumca buu niyey jumce ayaa buu niyey haddii la yidhahdo waa salaad mustaqil oo duhurka la gudboon waxay noqonaysaa waxa weeye inay ka gudayso haddii la yidhaahdo waa duhur la qasriyeyna niyadii markaa niyatulqasrigii miyaa la shardinaya mise lama shardinaya markaan laba weji baa ku sugan waxa uu suyuudigu odhanayaa asaxna waxa ah faracaas inay salaad mustaqilla tahay oo markaa gaara sidaas iyadaaba markaa sixo badan buu odhanaya masaa-isha kale ku dhismaysa waxaa ka mid a hadduu kii markaa musaafirkaa ama sadcaalka ahaa duhurkii markaa uu ku xidho cid jumco tukanaysa ayuu ku xidhay cid muqiimoo jumco tukanaysa ayuu ku xidhay haddii la yidhaahdo waa duhur la qasriyey waxaa markaa u bannaan inuu markaa qasriyo ayaa u sugan haddii la yidhaahdo waxa weeye duhur la qasriyey ma aha waxaa markaa laasim ku ah inuu taam yeelo waana markaysagaa qowlka sixada badan buu markaysagaa odhanaya suyuudigu caynkaas iyada ah buu tilmaamaya oo waxay cuskanayaan xadiidka markaa tilmaamaya haddii markaysaga uu ku xidho yacni markaa muqiima hadduu ku xidho waa inuu markaa taam yeela oo ibnu cabbaas in la weydiiyey oo la yidhi maa baalu musaafiri yusallii rakcatan ida infarada waarbacan ida atama bimuqiimin faqaala tilka asunna xadiidkaasina waa xadiid saxiixa oo bisanadin saxiixun calaa shardi muslim ayuu ku soo asaxay siduu sheikhu lalbani markaa irwaa lkhaliilka ku tilmaama marka wuxuu yidhi faadaanigu faqowluhu muqiimun almuraadu bihi almutimu qowlka markaysagaa muqiim ah waxaa looga jeedaa cid salaaddii taam yeelaysa fayashmalu almusalliya salaata aduhri aw salaata aljumuca wuxuu markaa shamlinayaa oo uu caam ku yahay kii tukanayay salaada duhur iyo kii tukanayay salaada jimce ayuu caam ku yahay marka sidaas aawadeed mar hadduu muqiim ku xidhay waa inuu taam yeelaa hadduu muqiim ku xidhay waa inuu taam yeelaa marka suyuudigu waxau yidhi lazimahu litmaamu wa huwa alasax halkaas waxaan baraarujinayaa arrinka yacni ku saabsan maalan jumucada marka hore dadka musaafiriintaa mid waajib ku amaa ahlucilmi badan laakiin waxay yidhahdeen cala sabiili tabac waa uga asaxaysa ee waxa weeye jumcadu waa markaysaga waa ka asaxaysaa cala sabiili tabac bay uga asaxaysaa bay yacni dumarka iyo musaafiriinta iyo markaysaga waxa markaa dadka noocaas ah faralkiina waa kaga dhacaya laakiin inay yidhahdaan marka hore jumucaanu oogaynaa annagaa jimca samaynayna anagoo musaafiriina taasi wax jirta maaha waana bidca masalada noocaasna dadka qaarkood bay ku simbiriraxatay oo waxa weeye ay u qaatay inay markaa iska jimco iska tukadaan markaysaga inay u bannaan tahay markay maqleen markaysaga ama ay arkeen culammada qaarkood oo odhanaya yacnii jumucadii kuma waajib aha musaafiriintii laakiin hadday la tukadaan dadkii markaa muqiimiinta ahaa way ka asaxaysaa markay qowlka noocaas oo kale arkeen ayay waxay moodeen inay markaysa waxaa jumca oogi karaan laakiin hadyiga rasuulka sala allahu alayh wasalam yacni iyadoo safaradiisu fara badnaayeen oo xaj iyo cimro iyo ghasawaad yacni intaba markaysaga u safray safaradiisuna ay badnaayeen yacni jumcooyin badanna ay ku soo beegmi jireen marnaba inuu jumco tukaday lama soo naqlin marnaba inuu jumco tukaday oo safaradiisaa jumco ku oogay marnaba lama soo naqlin cibaadaadkana markaysaga waa tawqiifiya nas bay ku taagan tahay yacni cibaadadu haddii ayna markaysa waxaan markaa daliil lahayn waxay noqonaysaa hayru mashruuca walaasu fi lcibaadaati alxadru yacni asal waxaa u ah cibaadaadku inay mamnuuc tahay oo laguma bannaysanayo mooyaane daliil markaysaga waxaan markaa wax loo hayo mooye wax kale la bannaysan maayo marka masaladaasna saas yadaa intaas baan ka tilmaamaya qaala annaadimu raximah llah alfaslu lwal fasalka koowaad alqaacidatu luulaa qaacidada koowaad weeye iyo qaacidada labaad iyo adigu ilaa tashanaad wey qaaluu hal iljumucatu duhrun qusirat qaaluu waxay yidhaahdeen hal iljumucatu jumcadu miyay tahay duhrun salaad duhur oo qusirat la qasriyey miyay tahay aw bal salaatun mise waa salaad oo jarat markaysagaa dareertay bixiyaaliha yacni markaa gudubka markaysagaa salaada duhur yacni mid la gudboon oo bimacnaa la siman yacni markaa xaalay tahay fiiha kamaa qad naqaluu qowlaani laba qowl baa ku sugan siday culammadu soo rareen waqad yaquulu bacduhum wajhaani in laba weji la yidhaahdaana waa suuragal oo qowlaan haddii la yidhahdo bimacnaa shaafici baa laga soo naqliyey noqonaysa wajhaan haddii la yidhahdana bimacnaa waxa weeye asxaabuulwujuuha shaaficiye ayaa ku tegay bay noqonaysa maslaku tarjiixi ariiqa kala arjaxaatu fiihima yacni labadaa gudaheeda markaysagaa waxa uu yahay ikhtalaf mid iskhilaafay weeyaan lilkhulfi khilaafka la ysu khilaafay fii furuucihaa faracyadeeda la ysu khilaafay darteed wamaa talafa markaysaga waxba isma waafaqin alqaacidatu ahaaniyatu qaacidada labaad uma asalaatu khalfa muxdisin hada intaa dabadeed salaadu khalfa muxdisin min yacni xadad qabo aan dahaaro qabin dabadii lagu tukadaa hadaa majhuula xaalin kaas markaa muxdiska ah oo hadaa markaysa waxaa markaa noqday majhuula xaalin mid xaalkiisa laga jaahil yahay cinda man bihi iqtada cidda markaa ku dayatay ee bimacnaa ku xidhatay ay ka jaahil tahay oo aynay ogayn inuunu dahaaro qabin oo ay u malaynayaan inuu dahaaro qabo mahmaa naqul goor kastaynu markaa nidhaano yani markaa saxiixatun saxiixo wey ay hiya saxiixatun aynu idhaahno fahal tucaddu miyaa lagu tirinayaa jamaacatan ma jamaaca lagu tirinayaa salaadaasi inay ugu dhacday aw infiraadan mise markaysaga waxaa lagu tirinayaa ama loo ictiqaadinayaa inay markaa infiraad tahay oo bimacnaa kelinnimo ay tahay qad warada wajhaani laba weji baa ku soo arooray watarjiixu aydan mukhtalif watarjiixu kale arjaxaadu aydan markaa lagu noqoyo mukhtalif waa markaa kala duwan yahay fii maa lahaa min alfuruuci wixii markaa u sugnaaday oo faracyaala ayuu ku kala duwan yahay qad curifa waa laga oo iska tamaamulbeyt qaacidada labaad waxa weeye salaadda markaa haddii lagu xidho ruux markaa waxa weeye aan weyse qabin iyadoo xaalkiisa laga jaahil yahay oo aan la moodaynin inaanu weyse qabin ee loo haysto inuu weyse qabo sidaas iyadaa markaa la mooday ayaa salaaddii lagu xidha salaaddii intii lagu jirayna waxba lama ogaanine salaaddii markii laga baxay dabadeed ayaa inaanu weyse qabin markaa la ogaaday salaaddii markaa dadka ma'muumiinta ee ku xidhay ma ansaxaysaa mise ansixi mayso yacni waxaa ku sugan mas'aladaana laba qowl baa markaa ku sugan haddii waxa weeye la yidhaahdo waa ansaxaysaa dadkan ma'muumiintaa salaaddu ma jamaacay ugu dhacdayoo fadiilo jamaaco waa helayaan mise infiraad bay ugu dhacdayoo yacni marka waxay ka dhigan tahay dad gaar u tukanaya oo kaley ka dhigan tahay tarjiixu waxa uu yahay markaa mid iskhilaafsan ayuu yahay furuuc baana ku dhismaysa ama masaa'il baa ku dhismaysa oo haddii waxa weeye jumcadii jumca bay ku xidheen markaa ruux yacni muxdis ah cadadkuna markaa cidaan isaga ahayn buu ku dhammaystirmay oo bimacnaa waxa weeye cadadkii afartankahayd ee shaaficiyadu shardin jireen isagu afartankii ziyaadu ka yahay oo bimacnaa waxa weeye afartan kale oo shuruudihii oofsaday ayaaba la hayaa haddii la yidhaahdo yacni jamaaco weey oo ruuxa dadka markaa ma'muumiinta ah ee ku xidhay salaadoodu waa asaxday jamaacana waa ugu dhacaysaa suurada hore masalada hore ama qaacidada haddaynu sidaas nidhaahno waxaa ka dhalanaysa markaysa waxaan inay markaa jumcadii u asaxday baa ka dhalanaysa waayo jumcada jamaaca loo shardiya haddii laakiin la yidhahdo infiraad bay may ugu dhacaysaa oo waxay ka dhigan tahay ruux weliba inuu gaar u tukaday bay ka dhigan tahay oo dadkan ma'muumiintaa salaaddii ma soo celinayaan oo waxa weeye waa ka asaxaysaa haddii caynkaa la yidhahdo jamaac ahaan bay uga asaxaysaa haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa inay jumcadii ka asaxday ayay noqonaysaa masaa'isha ku dhismaysa ayay ka mid tahay waxyaalaha kale ku dhismaya waxaa ka mida yacni fadiilada jamaacadu ma xasilaysaa mise xasili mayso wa minhaa xusuulu fadiilati aljamaaca wala asaxu taxsulu sida sixada badanna waa inay markaysagaa xasilayso wey sidaas ayaa markaa sixo badan masalada markaa ku saabsan ruuxa marka lagu xidho oo ruuxii ma'muumka ahaa waxaa dhici karta ajar jamaaco isagoo helay haddana inay markaa culammadu isku khilaafaan oo ay yidhaahdaan ma ruux jamaaco la tukaday uu la mid yahay mise ruuxaan jamaaco tukan marka labada markaa mas'alo marka ay leeyihiin fadiilo jamaaco waa helaya laakiin ma ruux jamaaco tukaduu la mid yahay mise lama mid aha sida xadiidka markaa waxa weeye sunanka qaarkood soo wariyeen uu tilmaamayo oo markaa ishaaraya waxa weeye hadduu qofku salaaddii usoo kicitimo oo uu dabeedna markaysagaa yimaado iyadoo salaaddii laga baxay yacni fadli markaa jamaaco waa helaya xadiis caynkaas tilmaamaya ayaa jira sheekhulalbaanina uu taxsiiniyo haddana waxa weeye culammadu waxay isku khilaafaan fadliga jamaacada ma waxaa lagu helaa ma ragcad baa lagu helaa mise qadarkii kasta ee ka mid ee salaadda la soo gaadho waa lagu helaa culamada qaarkood waxay leeyihin maya ragcad wax ka yar laguma helo ruuxii markaysagaa jamaacadii inuu soo idraakay oo soo haleelay waxaa lagu xisaabinayaa yacni ragcad hadduu soo gaadho laakiin ka yar ragcad hadduu soo gaadho wuxuu ka dhigan yahay jamaacadii midaan soo idraakin buu ka dhigan yahay marka waxa weeye labada hadal oo masaladaa ku saabsan waxaa dhici karta in layaao ni say isu waafaqaysa jawaabtu waxa weeye ruuxani markaysa waxaan marka laleeyahay fadiiladii jamaacada muxuu ku gaadhayaa bimacnaa xaqiiqatan muxuu ugu gaadhaya kan kale waxa weeye xukman wa ajran muxuu ku gaadhayaabaa laga tilmaamaya marka labada mas'alo waa kala duwanta oo ruuxan markaysa waxaan markaa ka soo gaadhay ataxiyaadkii markaa ugu yimi ama ragcad wax ka yar ka soo gaadhay salaaddii xaaladda markaysagaa la yidhaahdo jamaacada waxa lagu idraakaa ragcad baa ugu yar haddii la yidhaahdo wuxuu ka dhigan yahay fadliga jamaacahaba iska hele waxa uu ka dhigan yahay ruux infiraad u tukanaya ayuu ka dhigan yahay masaa'il baana ku dhismay masaa'isha ku dhismaya waxaa ka mid a hadduu waxa weeye markaa jumco tukanayo oo kale jumco hadduu tukanayo oo kale ragcad haddaanu ka soo gaadhin duhur buu markaa tukanaya waana sida axaadiista ku soo aroortay waayo jamaacadii ma soo idiraakin bay noqonaysa hadduu musaafir yahay oo muqiim uu ku xidho oo ragcad wax ka yar ka soo gaadho haddii la yidhahdo fa yacni jamaacada waxaa lagu idraakaa ragcad baa lagu idraakaaye ruuxii aan ragcad ragcad dhammaystiran soo gaadhin waxay noqonaysaa inaanu markaysagaa jamaacadii soo haleelin ayay noqonaysaa haddii la yidhaahdo ruuxa musaafirkae muqiimka ku xidhay mar haddaanu ragcad marka aanu ku xidhanin ee aqalu min rakca ay tahay waa taam yeelaya haddii laakiin la yidhaahdo waxa weeye waxaa lagu gaadhaa aqalu juz'in min asalaa juz inta ugu yaroo salaada ka mida lagu gaadhaa haddii la yidhahdana waxay noqonaysaa yaadka hadduu ka soo gaadho inuu qasrinayo oo aanu taam yeelay yacni saas iyadaabay noqonaysaa wakadalika jumcadana waxay noqonaysaa in la yidhaahdo waxa markaa uu samaynayaa jumcu tukanayaa walow atxiyaadkii baa ka soo gaadhay laakiin sidaa sawaabka ee saxiixii waxa weeye axaadiistuna ay ku soo aroortay jumcada haddaanu markaysagaa ragcad ka soo gaadhin inuu afar ragcadood tukanayo duhura inuu sidaas iyadaa tukanayo weeye tan kale markaysagaa musaafirkana markaysaga waxaan waa yani looga qiyaasanaya axaadiista kale ee saxiixuna waa ayidayaane markaa tilmaamay man adraka rakcata min asalaati faqad adraka asala yani ragcad salaada ka mida ruuxa markaysagaa soo idraakee soo haleelaa salaadii waa haleelay wahaakada masaa-isha kale ku dhismaysa waxaa ka mid ah hadduu markaa sahwiyo ama ay sahwiyaan dadkii ma'muumiintaha dabeedna waxay ogaadeen inuu markaysagaa muxdis yahay intaan salaadii laga faaruqin dabeedna waa ka faaruqeenoo waa ka goosteen haddii la yidhaahdo salaadoodu waa jamaaco sahwigii imaamkoodu markaysagaa sahwiyey waa u sujuudaya sahwigii imaamkoodu sahwiyey waa u sujuudayeen laakiin sahwigoodii ay sahwiyeen isagaa ka xambaaraya ila imaam bay markaa lahaayeene haddii la yidhahda jamaacay markaysa waxaan markaa ugu ansaxaysaa salaadooda sahwigiisii waa u sujuudayaan oo sujuudu sahwi bay ula imanayaan laakiin sahwiga iyagu la yimaadeen markaysagaa uma sujuudayaan oo sujuudu sahwi kalama imanayaan haddaan imaamkoodii sahwiyin haddii aan sidaas la odhan oo la odhan jamaacay markaysagaa ugu yacni salaadoodaasi ugu ansaxaysaana waxay noqonaysaa sidaa cagsigeeda ayay noqonaysaa oo saawigii imaamkooda markaa u sujuudi maayaan jamaaca ugu yani markaa jamaacay ugu ansaxaysaa haddaan la odhan la yidhahdo infiraad bay ugu ansaxaysaa infiraadan bay ugu ansaxaysaa haddii la yidhahdo cagsigay noqonaysaa oo saawigooday u sujuudayaana saawigiisa uma sujuudayaan walasaxu lawalu ayaa markaa u odhanayaa yani suyuutiu uma salaatu intaa dabadeed salaada khalfa muxdisin mid markaysagaa yani aan tahaaro qabin dabadii lagu xidhaa hadaa wuxuu noqday majhuula xaalin muxdiskaasoo hadaa noqday majhuula xaalin xaalkiisa mid laga jaahil yahay noqday hadaadu waa bimacnaa saara cinda man bihi iqtada cidda markaysagaa ku dayanaysa ku xidhanaysaa ayuu agtooda markaa majhuulu xaal ka yahayoo aan xadaskiisa aynay ogayn mahmaa naqul goor kasta inu idhaahno saxiixatun ay hiya salaadu saxiixatun waa khabar markaysaga weeye mubtadihii loo qadarayo ay hiya saxiixatun salaadu waa saxiixo goor kasta inu idhaahno fahal tucaduma waxaa lagu tirinayaa yani oo loo yani markaa ictiqaadinayaa jamaacatan jamaaca inay tahay miyaa loo ictiqaadinayaa aw infiraadan mise infiraad inay tahay oo gaarnimo ruux waliba u tukanayo miyaa loo ictiqaadinaya qad warada wajahaani laba weji baa soo arooray watarjiixu aydan mukhtalif watarjiixu kala arjaxaaduna aydan lagu noqoye mukhtalifun waa kala duwan yahay fiima laha min alfuruuci qad curif fiima curifa laha fiima qad curifa laha min alfuruuci in saas la yidhahdana waa surubi fiima qad curifa wixii loo gartay laha iyada loo gartay darteed oo min alfuruuci markaysagaa faracyaal ah ayuu markaa isu khilaafsan yahay fiiduna waxay noqonaysaa sababiya ayuu noqonaysaa alqaacidatu ahaalisa qaacidada saddexaad wman ataa bima yunaafi lfarda la nafla fi awali fardin maala yabطulu farduhu wahal maa sallaa yabطulu aw naqulu yabqa nafla fiihi ataa qawlaani watarjiixu mukhtalifun falyakfika talwiixu waman ataa ku kasta oo yimaada bimaa yunaafi lfarda wax faralka markaysaga yani ka hor imanaya oo faralnimo diidaya ayuu la yimi la nafla wax sunnanimo diidaya lama iman fii awali fardin maala faralka markaysaga awalkiisii ayuu kula yimi maalan tusaale ahaan ay umasilu maalan waan tusaalaynayaa tusaalan tusaalaynaya yabtulu farduhu faralkiisu waa buraya wa hal maa sallaa yabtulu waxa uu tukaday markaysagaa ma yahay markaa mid buraya aw naqulu yabqa mise waxaan odhanaynaa markaysaga waa hadhayaa naflan markaysagaa sunanimu u baaqi noqonayaayoo ugu hadhayaa fiihi ataa qawlaani laba qowl baa ku yimi watarjiixu markaa arjaxaadda la kala arjaxa mukhtalifun waa kala duwan tahay falyakfika talwiixu ishaaradu ha kugu fillaata buu kugu yidhi masalada uu halkan inoogu tilmaamayaana waxay tahay cibaadadii ama salaaddii gudaheedu wuxuu kula yimi wax markaysaga yacni faralkii yani markaa diidayo bimacnaa mamnuuc ka ah ayuu faralka awalkiisii kula yimi laakiin sunnanimada aan markaysagaa diidaynin xaalka noocaasa markaysagaa maxay noqonaysa salaaddiisu ma nafli iyo sunnay ugu dhacaysaa mise markaysaga waa ka buraysa yacni isagu waxa weeye marka hore faralnimu yani u qasdiyey faralnimaha u qasdiyey wuxuu la yimi wax faralnimadii markaysaga waxaan markaa burinaya ayaa markaysagaa ku yimi salaaddiisi maxay ugu dhacaysa masaladaa waxaa ku sugan buu ihi laba qowl ama laba weji tusaalayaasha ku dhismaya waxaa ka mid a hadduu salaad farala xidho jamaacadii baa la qiimay isagoo faralkii tukanaya markaysagaa faralka uu tukanayo jamaacadiisii ayaa markaysagaa la qiimay jamaaciisi markaasuu laba ragcadood markaysaga waxaanu ku salaamad naqsaday si uu markaysagaa usoo haleelo oo uu jamaacada u gaadho ayuu laba ragcadood ku salaamad naqsaday ma sunnanimu ugu asaxayaa labadaa ragcadood ee uu ku salaamad naqsanayaa mise sunnanimo uguma asaxaye waaba iska buraysaa sida sixada badani waa inay sunnanimo ugu ansaxaysa ayuu suyuudigu odhanaya waxaa kaloo ka mid a waxa uu xidhay markaysaga xoe faral wakhtigii goor ka horraysa oo aan salaaddii faralka ahayd wakhtigeediiba soo gelin ayuu isagoo ka jaahilah ayaa gelitaankaa uu salaada galay uu markaysaga waxa markaa ka dhacay dabeedna waa ogaaday oo laba siqo oo markaysaga laba nin oo lagu kalsoon yahay baa agtiisa ka markhaati kacay oo waxay yidhahdeen wakhtigii duhure aada xidhatay duhurba ma soo gelin maba joogo duhurba salaaddii duhur weli wakhtigeedi ma soo gelin waana laba ninoo siqo oo cadli ah baa sidaa ka markhaati xaaladda noocaasa markaysagaa laba ragcadood buu ku salaamad naqsanaya salaaddiisii uu faralkaayda u xidhay miyaa buu ka burtay oo salaad la'aan bay noqotay mise sunnanimu markaysaa markaa hadda uu markaa ugu dhacaysa taana waxa weeye markaysaga waa inay sunnanimo ugu dhacayso oo niyadaas markaysaga waxaan uu sunnanimo u beddelaya ku salaamad naqsanaya inay u ansaxayso weeye markaa masaa'il noocaas ah waa waxyaalaha ku dhismaya markaysaga waxaa markaa ka mid a waxaa la mida markaysaga hadduu yacni markaa salaaddii xidho kii awoodi karayay inuu istaago isagoo fadhiya ayuu faral xidha inuu istaagana waa kari karaya dee faralnimo markaysaga mamnuuc bay ka tahay markaysaga adoo qaadirku oo awoodi karaya inaad fadhiisataa mamnuuc wey ma waxa weeye miyay ka buraysaa mise sunnanimay ugu dhacaysa waman aataa bimaa yunaafi lfarda waxa uun adinku yidhi waman aataa ku kastoo la yimi bimaa yunaafi lfarda wax faralka markaysagaa diidaya la nafla sunnaha wax diidaya aan la iman fii awali fardin faral awalkiibuu markaysagaa kula yimi masalan markaa tusaale ahaan yabtulu farduhu faralkiisu waa buraya wa hal maa sallaa wuxuu tukaday markaysagaa ma yahay yabtulu mid buraya oo markaa salaad la-aan ba ay noqonayso aw naquulu mise waxaan odhanaya yabqaa naflan sunnanimu ugu baaqi noqonaya fiihi ataa qawlaani laba qowl baa ku yimi wa tarjiixu marka arjaxaadda masalada la kala arjaxana mukhtalifun waa kala duwan tahay falyakfika ha kugu fillaado atalwiixu ishaaradu markaysaga ha ku deeqdo ha kugu fillaato alqaacidatu araabica qaacidada afraad yacni fasalka koowaad ayaa markaa ilaa qaacidada shanaad ayaa markaysaga waxaan markaa u quseeya wanadru nadarku alsuluukunaa bihi alsuluukunaa markaysagaa qaaditaankiisa ama qaadsiintiisa bihi isaga aynu qaadsiinayno fii maslaki fardi sharcina sharcigeenna faralkiisa dariiqiisii aynu qaadsiinaynaa sharcigaasoo ashariifi kii markaysagaa sharafta lahaa ee wanaagsanaa ahaaday qaadsiinta aynu qaadsiinaynaa miyay ahaatay yacni markaa kaa'inun fii maslaki fardi sharcina aw maslaki aljaa'izi mise waxay ahaatay markaysaga yacni wixii bannaanaa dariiqiisii oo kale iska mubaax ahaa mid la marinayo ma faralka markaysagaa shareecada wixii faral asliya ku ah ma dariiqiisaa la marinaya mise wixii jaa'is shareecada ku ah dariiqiisaa la marinaya qawlaani ataa ay fiihi qawlaani qawlaani ataa markaysaga waxaa markaa yani in loo qadaro markaysaga fiihi ayaa fiican fiihi qawlaani laba qowl baa ku yimi ma asalku wuxuu ahaa markaysagaa in yacni ataya iyo wax la mida la yidhaahdo walaa nadmiga darteed markaa mawjiinu saasuu yidhi bal waa eegi doonaa waxa uu yidhaha saaxibulxaashiya waqulfu tarjiixi lfuruuci markaysagaa faracyada marka arjaxaadda la arjaxayaa khilaafkeedu sabata waa sugnaaday wa kharaja nadru nadarkii baa baxay can ishiqayni labada dacalba waa ka baxay fii suurati nadrihi yacni nadarku waa ka baxay can ishiqayni labada geesoodba waa ka baxay fii suurati nadrihi yacni nadarkiisa uu nadraayo suuradeeda alqiraa'ata qiraa'a uu nadraayo icrifii sidaas garabu kuuri fa niyatu nnaadiri fiiha ka nadraaya niyadiisu yacni markaa fiiha gudaheeda markaysagaa uu kula imanayaa qiraa'ada uu ku nadray tuxtamu markaysagaa waa la xatminayaa oo mid waajiba weeye walaysa fii fardin wa naflin talzamu walaysa talzamu markaysagaa ma waajib aha yacni niyadu fii fardin faral iyo wa naflin markaysagaa sunne yacni markaa kuma waajib aha waxaa markaa uu inoo tilmaamayaa masalada uu halkan markaa inoogu sheegayaana waxay tahay nadarka ma waxaa la marinayaa ariiqa markaysaga markaa waxyaalaha waajibaadka ah ee shareecadu waajibisay ma ariiqiisaa la marinaya mise maslaga markaysagaa ariiqa jaa'iska oo kale ayaa la marinaya masaladan laba qowl baa markaysagaa ku sugan furuucduna waa iskhilaafsanta waxaa ka mid a salaad buu ku nadray salaad ayuu ku nadray sida sixada badan lihi waa qowlka horeo markaysagaa yacni dariiqii markaysaga waxaan markaa sharciga wixii waajib ku ahaa in la marinayo oo laba ragcadood ayaa markaysagaa ku waajibaya umana bannaana inuu fadhiisto isagoo awoodi karaya inuu istaago ee inuu ku sameeyo markaa daabad isagoo kor saaran korkeeda markaysagaa inuu labada ragcadood kula yimaadaana jaa-is uma aha lamana markaa jamcinayo oo yacniyada iyo markaa faral kale ama nadar kale markaysagaa tayamum lagu jamcin maayo maadaama markaysagaa yani ay odhan jireen yani markaa tayamumka ama gagabada laba faral laguma wada tukado iyadana markaysaa markaa yani lama samaynayo in markaa lagu jamciyo faral kale iyo nadarkii markaysagaa in la jamciyaa markaa ma suuragal ah yani faral kale in la jamciyaa markaysagaa ma suuragal ah waxa uu ku nadray oo kale maalan yacni ragcad markaa qayb ka mid a ama sujuud buu ku nadray nadarkiisu ma guntamayo sida sixada badan marka lagu socdo soom hadduu ku nadro sida sixada badan le waxa weeye waa in dariiqii sharciga markaysagaa waajibaadkiisa la marinayo oo la odhanayo markaysagaa tabyiitu niya in habeenkii la niyeeyo ayaa waajib ah sidaas aawadeed inuu markaa yacni yidhahdo subaxii baan iska niyeynaya markaysaga waxa mid ay ku ansaxaysa ma oo waajibaadkii markaysaga asliga ahaa ee soomka ee shareecada waajibka ku ahaa dariiqii la marinayo kale ayaa la marinaya nadarka markaysa waxaa markaa qayb maalin ka mid ah soomkeeda uu ku nadraana asixi mayso waayo sharciga markaysa waxaa markaa soom sidaas ah oo yacni markaa qayb maalinta ka mida la soomayo inta kale la iska afurayo yacni marka waxa weeye ta noocaasi markaysa waxaa markaa ma aha mid saa'iq ku ah marka masaa'il badan baa markaysagaa sidaas iyada ah yacni ugu dhismaya hadduu ku nadro markaysagaa inuu tukado laba ragcadood oo uu dabeedna markaa tukado afar oo uu salaamad naqsi keliya yacni uu ku tukado isagoo markaa hal atixiyaad markaa u atixiyaadsaday ama laba atixiyaad kuu doonaba ha u atixiyaadsadee sida sixada badan lihi waa markaysagaa yacni ka dambe wey qowlka dambe oo markaysagaa maslakul jaa'is in la marinayo kaasaa sixo badan markaa sidaas aawadee waa ka gudaysa cidqigoo kalena markaysagaa waxaa sixada badan lihi waa ka dambe oo maslakul jaa-iska waa in la marinayo sidaas aawadeed yacni qoortii maciibada ahayd ee ceebta lahayd iyo markaysagaa yani xoraynta la xoreeyaa inay iska asaxayso wey iyo kaafirkii iyo gaalkii iyo in la xoreeyaa inay marka asaxayso markaa suwarka qaarba markaysagaa mid baa la arjaxay suwarka qaarba yani mid baa la arjaxay suuro markaysagaa mustasnana buu markaa sheegay oo waxa u ihi markaysagaa yani markaa nadarku waa ka baxay markaa faralka iyo sunnaha markaa labadaba suuru kaga baxay suuro markaysagaa xagga faralka iyo xagga sunnaha labadaba markaysagaa uu ka baxayo oaan midna markaysa wa markaa sideeda in loola mucaamilayo inay laazim ahayn ayaa jira waa sida markaysaga hadduu qiraao markaysaga uu ku nadro qiraau ku nadray waxa markaysagaa waajiba in la niyeeyey buui wakharaja annadru can alfardi wanafli macan fii suuratin wahiya ma ida nadara alqira'ata fainahu tajibu niyatuha kama naqalahu alqamuuli fi ljawaahir maca ana qira'ata annafli laa niyata laha marka xaggii sunnihii sidaas waa ka duwan wakadalika alqira'atu almafruudatu fi salaa qiraa'ada faralkaana markaysa a markaa waxawey iyada lafteedana in la niyeeyaa waxba waajib ma ay ahay oo salaadoo kale markaysaga qiraa'ada lagu akrinaya dee tabac bay iska ahaydoo maadaama salaaddii faralkaydaad niyeysay qiraa'adu niyo gaara inaad ula timaado uma baahnayn ee faralkii markaa salaada ahayd niyadaad niyeysaa kaaga fillay ta sunnada ahaydna qiraa'a markaysaga inaad akrinayso qur'aan akrinayso inaad waxba niyeysaa markaysagaa shardi ma ahayd marka waxa weeye xaaladda markaysagaa qira'a uu ku nadro qiraa'at lqur'aan waxaa waajib ku ah markaysaga inuu niyeeyaa ku waajiba marka waxa weeye ariiqii markaa jaa'iska iyo ariiqii markaysa a markaa waajibka labadiiba markaysaga waa weydaarsan yaho waa ka baxsanya waxa marka uu yidhi wanadru markaa nadarka hal suluukunaa bihi qaadinta marka qaadsiinta aynu qaadsiinayna aynu marinaynaa miyuu ahaaday fii maslaki fardi sharcinaa sharcigeenna faralkiisa ariiqiisii inaynu marinaa m yani ma waxay ahaatay markaysagaa mid yani markaa ariiqa la madi- marinayo ay laazim tahay sharcigaasoo ah shariifikii sharafta lahaa markaa ahaaday aw maslaki ljaa'isi mise waxaa la marinayaa ariiqii waxyaalihii banaanaa jaa'iska hadda nafligii oo kale waa iskaga jiraay oo jaa'iska waxaa laga tilmaamayaa wax tarkigiisuna bannaan yahay samayntiisuna bannaan tahay bisarfi nadar markaysagaa keebaa markaysagaa raajixa yani oo miisaan badan iyadaan la jallicin qawlaani yani markaa laba qowl baa ku sugan qawlaani ay fii jawaabi hada istifhaam qawlaani yani marka ay fiihi qawlaani markaysaga waxaa markaa waxaa ku sugan laba qowl baa ku sugan ataa ay jawaab istifhaam jawaabtu u celiyey halkaa ishkaalka waa ka bixiyey yani waxa uu yihi ataa markaysaga waxaa jawaabtu waa tiriyey qawlaani ay fii jawaabi hada istifhaami istifhaamkaa jawaabtiisay ku sugnaatay qawlaani laba qowl baa ku sugnaaday ataa jawaabtu waa yimi ee qawlaankaa yimi odhan maysid waayo atayaa baa la odhan lahaa wa khulfu tarjiixi lfuruuci faracyada marka arjaxaadda la arjaxayo khilaafkiisu habata waa sugnaaday oo qaarba gees baa la arjaxa wa kharaja nadru nadarku waa ka baxay can ishiqayni labada dacalba waa ka baxay fii suurati nadrihi suuraddii markaysagaa nadarkiisii uu ku nadray alqiraa'ata qiraa'a uu ku nadray icrifi garab uu ku yidhi fa niyatu naadiri fiiha niyada markaysagaa ka nadray fiiha ay fi lqiraa'ati tuxtamu markaysagaa waa la waajibinaya niyadaasaa la waajibinaya walaysa talzamu ma laasimto oo ma waajibto niyo fii fardin faral kuma waajibto qiraa'ada faralka ah oo qiraa'ada faralkii aad akrinayso inaad niyeysaa waxba waajib ma ah qiraadii faralka waa qiraadii salaada aad ku akrinayso oo kale faatixadii faatixan akrinaya inaad niyeysaa shardi ma ah oo laynama saaray ee waxa weeye salaada niyadaad niyeysaa kaaga filan arkaantaad gudaheeda kula imanaysana markaysagaa inaad niyeysa dimni ahaan bay isaga soo gudagelaysa sidaas aawadeed markaysagaa niyo laguma saarin aad niyeynayso qiraa'ada faralka ah walaysa fii fardin walaysa talzamu ma laazimayso ay hiya niyadu fii fardin faral gudihii ku waajibi mayso aan nadar ahayn wa naflin sunno gudihiina markaa ku waajibi mayso yacni markaa midnaba laazim ma ah oo lama odhanayo yacni markaa faralkii iyo sunnihii qiraa'ada midnaba waa in la niyeeyaa la odhan maayo laakiin nadarku sidaa waa ka duwan yahay haddaad qiraa'o ku nadarto waa suuro mustatnaata weeye iyada sideeda markaysa waxaad markaa u niyeen oo faralnimo u niye alqaacidatu alkhaamisa qaacidada shanaad uma hal ilcibratu fi lcuquudi قل بصيغ أو بمعاني يا رجل وفي الفروع أيضا الترجيح الخلف فيه عندهم صريح قاعدة الشناد ثم هل العبرة انت أدب مركا عبرة يتحقلنت مييتا في العقود عقد يد قدهودا معاملاتك يعني مييتا هاي قل بصيغ مركا إساقا وحاتر هذا مركا إساقا سيغوين وإسكا معترضة مركا إساقا قش وحين نقوم كرتين ليها ثم قل دبد وحاتر هذا hal ilcibratu markaa tixgelintu miyay tahay fi lcuquudi mucaamalaadka lagu tixgelinayaa bisiyakin oraahyada aw bimacaanin mise waa macnayaasha yaa rajul ninko wa fi lfuruuci aydan itarjiixu wa fi lfuruuci faracyaduu ku sugnaaday ee aydan lagu noqoye atarjiixu markaa arjaxaad lakala arjaxayo arjaxaadda lakala arjaxayo alkhulfu khilaaf baa markaysa waxan markaa fiihi markaa ku sugan cindahu markaa agtooda khilaafkaasoo sariixu markaysagaa cad halkana waxau inoogu tilmaamayaa waa qaacidada shanaad oo marka shantii markaa uu isku fasalka ka dhigay kii ugu dambeeyey ayuu halkana markaa ku sheegaya kaasi waxay tahay cuquudda ama waxyaalaha mucaamalaadka ah ma waxaa la tixgeliyaa siiqooyinka iyo odhaahyada iyo alfaada miyaa la tixgeliyaa mise waxaa la tixgeliyaa macaanida ayaa la tixgeliya ahlucilmigu mas'aladan waa isku khilaafsan yihiin shaaficiyaduna markaysagaa mase waxay ku dareen qawaacidda ay isku khilaafsan yihiin ay furuucda marba qaar arjaxaan ayay ku dareen culamo kale oo markaa sidaas iyadaa uga taradudayna waa jiraan oo markaysaga waxaan markaa madaahibta kale ka mida oo inay markaa yidhaahdaan yani iyaguna markaysagaa keebaa la arjaxaya calaa sabiili istifhaam inay u keenaan iyagoo tilmaamaya markaysagaa in masalada khilaaf ku sugan yahay xanaabiladuse waxay u badiyaan in xagga markaysagaa macaanida iyo markaa maqaasidda in la ictibaarinayo alfaadda aan la tixgelinaynin sidaas iyadaabay markaysagaa xanaabiladu ay u badiyaan waana sida markaysagaa uu aada ugu nuxnuxsaday ibnulqayim aljawsiya iclaamu lmuwaqiciinka yacni markaa juska saddexaad iyo markaa uu aada ugu nuxnuxsanay oo fasal intuu u gunto uu aada ugu dheeraanayo yacni markaa uu aada iyo aad masaladaa ugu dheeraanayo meelo kalena waa kaga warramaa mujalladka koowaad qudhiisa waxbuu kaga tiltilmaama marka waxa uu ku nucnucsanayaa waxa weeye in macaanida la tixgelinayo oo markaa la ictibaarinayo iyo alfaadda markaysaga waxaan markaa keliya aan la ictibaarinayn hadday alfaadda iyo macaanidu iskhilaafaan maqaasidii looga jeeday ee macnaha ahaa iyo haddii erayadu kala duwanaadaan waxa markaa la ictibaarinaya ayuu yidhahdaa ibnuulqayim aljawsiya macaanida iyo maqaasida la ictibaarinayaa alfaadda waxba lama ictibaarinayo waxaanu daliishanayaa nusuusta markaysagaa qasdiga markaysagaa sheegaysa markaa inoo tilmaamaysa oo mucaamalaad badan markaa qasdiga lagu xidhay walaa tumsikuuhuna diraaran yacni waxa weeye qasdigii ayaa markaa lagu xidhay oo waxaa la yidhaha dumarkii ha u haysanina yacni dhibis aa dhibaysaan dartiid qasdigiinu hadduu dhibis yahay inaa haysataan yani idinma bannaan waxaa kaloo ilaha yidhi wabucuulatuhuna axaqu biraddihinna fii dalika in araaduu islaaxa waxaa lagu xidhay yacni niyo inay islaax uga jeedaan ayaa markaa lagu xidhay marka waxa weeye sidaas in la eg min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw daynin hayra mudaarin yani waxa weeye waa markaa yani idraar inaan wasiyadii looga jeedin dhibis la dhibaayo ayaa markaa laynoo tilmaamay inaan dhibis la dhibaayo wasiyada looga jeedin haddii idraar looga jeedo markaysagaa jaa'is maaha aasin buu ku noqonaya marka adigu calaa kulli xaal masalada noocaasa marka aad buu ugu dheeraaday marka adilo badan oo aayaad iyo axaadiis bale ayaanu soo aroorinayaa laakiin qolada shaaficiyadu waxa weeye xoogaa mutaradid bay qaacidada ka yihiin laakiin waxay u badan tahay xagga furuucda inay arjaxaan alfaadda iyo markaysagaa in la ictibaarinayo marka iskhilaafaad xagga alfaadda ayaa maylkooda iyo iilashadoodu markaa u badan tahay laakiin way isku khilaafsan yihiin oo wakhtiyada qaarkoodna markaysa waxaan marka alfaadday arjaxaan wakhtiyada qaarkoodna markaa macaanida iyo qasdiga ayay arjaxaan hadduu markaa yidhaahdo masalan mara sifadiisu sidaa iyo sidaa tahay baan kaa iibsaday waxaanan kaaga iibsaday yacni lacagtaasaan kaaga iibsaday yacni salam bay markaysa waxa marka ahayd inuu cabiro lafdigii salam ma cabirina ishtiraa buu cabira iibsi ayuu cabira bayc ma ugu markaa guntamaysaa oo lafdigiisaa la raacayaa miya mise salam bay ugu guntamaysaa oo macnihiisii ayaa la ictibaarinaya shaykhaanku waxay arjaxeen bimacnaa nawowi iyo raafici inay bayc ugu guntamayso iyadoo lafdiga la ictibaarinayo subkina waxa uu arjaxay inay salam markaa ugu guntamayso iyadoo macnaha la ictibaarinayo sidaas in la eeg waxa weeye qof buu wax siiyey oo markaa waxa weeye hibatu sawaab noocii la odhan jiray ayuu qofkii hadiyad ama markaa hibe ayuu siiyey waxa uu siinayaana waxay tahay wax ka badan inuu kaga helo ayuu muraadkiisu yahay oo uga jeeda ma bayc bay noqonaysaa oo macnaha la ictibaarinaya mise hibay noqonaysaa oo lafdigaa la ictibaarinaya wuxuu ku yidhi waan ku siiyey buuri muraadku uga jeedaana waxay tahay waa inuu intan ku irmaaneeyo oo wax ka badan uu kaga helo yani markaa noocaasu markaa doonaya sida asaxi waxa weeyaan buu odhanayaa suyuudigu ka hore oo waa in markaysa waxan markaa ay bayc noqonayso oo markaysa waxan markaa macnaha la ictibaarinayo waxa kaloo marka uu yidhi hadduu yidhaahdo markaa waxaan kaa iibsiiibiyey shaygan lacag la-aanteed baanan kaaga iibi bictuka bilaa saman ma wuxuu noqonayaa waxa weeye shaygaasi mahibuu iska noqonayaayo macnaha la ictibaarinaya mahibuu iska noqonaya oo macnaha la ictibaarinayaa mise waxa weeye bayc buu noqonayaa oo lafdigaa la ictibaarinayaayo ujratulmisli yacni ayaa la odhanayaa ku qaado shaygii haddaad aqbashay inta isagoo kale la siisto waa inaad markaysagaa siisataa laba qowl baa ku sugan oo markaysagaa lafdiga iyo markaysagaa yani macnuhu tacaarudka ay tacaarudeen ayaa labada qowl ugu sugan adigu masaa'il badan ayaa baabkan markaysagaa saas oo kale markaa loo geliyo zarkashigu waxa uu odhanaya hadihi alqaacidatu tarjicu ilaa arbacati aqsaam isagu waaba qaybiyey oo waxau yihi markaysagaa mansuur fi lqawaacid afar qaybood baa qaacidadani u qaybsamaysa alawalu maa yuctabaru fiihi lafdu qaطcan kanikaaxi fainahu buniya cala atacabudi bisiiqatay alinkaaxi wataswiiji duuna ma yu'addi limacnaahuma wakadalika low qaala bictuka hada alcabda faqaala qabiltu walam yadkurha tamanan fahuwa baycun faasidun qaطcan walam yanduruu lilmacnaa xataa yasixa hibatun cala wajhin الثاني ما يعتبر فيه اللفظ في الأصح فمنها لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم قطعا لانتفاء الدينية ولا بيعا في الأظهر لإخلال اللفظ فإن السلم يقتضي الدينية والدينية مع التعيين يتناقضان وقيل بيع للمعنى waxau sarkashigu odhanayaa qaacidadani afar qaybood baa loo qaybinayaa waxaa loo qaybinaya wax lafdigo keliya qaطcan la ictibaarinayo iyo wax markaysa waxaan markaa macnaha oo keliya qaطcan la ictibaarinayo iyo wax lafdiga la ictibaarinayo fi lasax iyo wax macnaha la ictibaarinayo fi lasax afartaa qaybood baa loo qaybinaya waxa lafdigoo keliya la ictibaarinaya qaطcan waa sida markaysagaa nikaaxa oo kale waayo tacabud baa markaysagaa ku jira sidaas aawadee lafdiga inkaax iyo taswiij waa in la isticmaala oan markaysagaa lafdi kale lagu bedelin oo waxa weeye majra alcibaadaat ayaa markaysagaa bacdu alfuqahaa oo shaaficiyadu ka mid tahay ay markaa mariyeen sidaas aawadeed bay u yidhahdeen qaطcan lafdigaa la ictibaarinaya laba shaa'ibaana markaysagaa nikaaxa ku sugan oo shaa'ibatu markaysagaa tacabud iyo shaa'ibatu waxa weeye markaysa waxaan markaa almucaamalaat gees waa mucaamalaat buu ka yahay geesna markaysa waxaan markaa cibaadaadku shabah ku leeyahy marka wax lafdigoo keliya la ictibaarinayo qaطcan waa sida nikaax oo kale oo tacabud baa lagu dhisa marka siiqada inkaax iyo taswiij waa in la isticmaala oo wax kaleoo markaysagaa la micno oo ka duwan waa inaan la isticmaalin haddii la awoodi karayana luqatulcarab waa inuu noqdaabay markaa yidhaahdeen laakiin haddaanu kari karayn qofka waa ka dhacaysaa bay yidhahdeen sidaasoo kale hadduu yidhaahdo marka addoonkan waan kaa iibiyey oo uu yidhaahdo waan aqbalay wax lacagana aan aynay sheegin yacni labadii midnaba lacag ma sheegin wuxuu noqonayaa bayc faasida qaطcan macnahana markaysagaa may eegin ee lafdigaa la ictibaarinayaa waxay noqonaysaa markaysa waxaan markaa mid yacni markaa bayc faasida weeyaan bayc faasida wey marka macnihii inta la ictibaariyo hibe lagama dhigin bayc faasida markaysa waxaan markaa ayuunbuu u dhacay nooca labaad waa wax la ictibaarinayo lafdiga oo keliya sida sixada badan sida hadduu yidhaahdo sawbkan ama maradan ayaan waxa weeye salam kaaga dhigay markaysaga addoonka waayo lafdiga salame uu isticmaalay waxay keensanaysaa markaysagaa inay maqan tahay silcadii iyo alaabtii la iibinayo waa inay maqan tahay tacyiinkan iyo ishaaradanna waxay keensanaysaa inay xaadir labadiiba yihiin sidaas aawadeed yacni labadii waa isburinayaanoo waa iska hor imanaya waa iska hor imanaya marka waxay noqonaysaa waxa weeye wax lafdiga un la ictibaarinayo sida sixada badan yani markaa noocaasoo kale wey marka khilaaf baa ku sugan laakiin qawlkaasaa ka sixo badan marka wuxuu noqonayaa inaanu salamnimona ugu dhicin oo waxa weeye daynkiibaa markaysa waxaan markaa meeshii ka maqan baycna uguma dhacayo sida adharka oo lafdigii markaysagaa bayc lama helin lafdigii salam baa meeshii yimi marka in bayc lagu xambaaro lafdiga salam baa diiday lafdigaana la ictibaarinayo salamnimadiina waxbaa ka maqanoo markaysagaa shardi ulahaabaa la waayey oo taasaa salamnimadiina loo waayey waxa kaloo uu sarkashigu odhanaya athaalisu maa yuctabar amsilo kale intuu u sheegay baa kaa labaad nooca labaad amsilo kale ayuu u taxay dabeedna waxa uu yidhi athaalisu maa yuctabaru fiihi lmacnaa qaطcan nooc markaysagaa macnaha un la ictibaarinayo oo markaysagaa aan khilaaf markaa gelayn in macnaha la ictibaarinayo laakiin mansuur fi lqawaacid wax markaa mithaal ah noocaa saddexaad uma sheegin nooca markaysaga macnaha un la ictibaarinayo sida markaysaga la qacinayo in macnaha la ictibaarinayo nooca afraad alraabicu maa yuctabaru fiihi lmacna fi lasax faminha ida wahaba bisharطi الsawaabi fahal tabطl limunaaqadatihi aw yasixu wayakunu hibatan ictibaara bilafdi aw baycan bihamani alasaxu haalisu yani waxa weeye wax macnaha in la ictibaarinayaa ay sida sixada badan tahay waa sida hadduu markaa waxa uu siiyey wax inuu markaa ka doonayo markaysaga sharطu sawaab haddii wax markaa la siin waayo hadhow looga abaalgudi waayo oo wax ka badan wixii markaa bixiyey la siin waayo ruuxii waaba ceebaynaya marka waxa weeye sawaab iyo abaal buu markaa ku doonaya marka ma buraysaa markaysa waxaan markaa hibada iyo yacni sawaabkan beddelka uu ku doonaya iska horimaadkay iska hor imanayaan darteed ma ku buraysaa mise waa ansaxaysaayoo hibay noqonaysaayoo lafdigaa la ictibaarinayo ila wahabtuka buu yidhi mise bayc bay noqonaysaayo bisaman buu markaysagaa ku bixinayaayoo shayga isagoo kalea waxa lagu iibiyuu iska bixinaya aqwaal baa ku sugan alasaxu saalisu qawlka yani markaa kasixada badani waa qawlka saddexaad wey almansuur fi lqawaacid mujalladka labaad saddex boqol iyo laba iyo toddobaatan ilaa saddex boqol iyo saddex iyo toddobaatan marka calaa kulli xaal xagga shaaficiyadu markaysagaa khilaaf baa ku sugan oo waxay yidhahdaan markaysa waxaan markaa umuuraha qaarkoodna waxaa la arjaxayaa alfaada oo cuquudda ku saabsan umuuraha qaarkoodna waxaa la arjaxayaa yani macaanida iyo qasdiyada ayaa la arjaxaya sidaas iyadaabay laakiin waxay u badan yihiin inay xagga alfaada arjaxaan bay markaysagaa suwarka xaggeeda marka laga eego ay u badan yihiin uma halilcibratu uma qul dabad waxaad tidhaahdaa halilcibratu tixgelintu miyay tahay fi lcuquudi mucaamalaadka gudaheeda bisiyaqin oraahiyo in la tixgeliyo aw bimacaanin ise macnayaal in la tixgeliyo yaa rajul ninko wa fi lfuruuci aydan itarjiixu wa fi lfuruuci faracyadu ayuu ku sugnaaday aydan lagu noqoya atarjiixu arjaxaad la kala arjaxayaa faracyadu ku sugnaaday alkhulfu khilaaf oo fiihi masaladaa ku sugan cindahum agtooda sariixu mid sariixa weeye oo waxaa bannaan markaysagaa inaad alkhulfu tidhahdo waa mubtada dambe oo markaysa waxan aad kaga khabarto sariixo fiihina aad ku tacalluq siiso wa fi lfuruuci markaa faracyada markaa gudaheeda aydan itarjiixu arjaxaad marka la kala arjaxo ayaa ku sugan ama aad tidhaahdo altarjiixu oo siday markii hore aynu marray ay ay markaa noqonayso waa mubtade yani alqulfuna waa mubtade labaad fi lfuruucina waa lagaga khabraya yani markaa sariixuna waxay markaa iska tahay yani markaa waa sifo la iskaga siisa wa fi lfuruuci faracyadu ku sugnaaday aydan lagu noqoyo altarjiixu arjaxaad la kala arjaxayo alkhulfu khilaaf fiihi markaysaga waxaa markaa ku sugan faraca markaysaga ku sugan cindahum agtooda sariixu mid markaa cad oo sariixa weeyi wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk